bismillaahi raxmaan raxiim iyo habeen wanaagsan kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn oo warka habeenee raadiyo hadaado qodobada warka habeen caawa aad ku dhegaysan doontaana waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulla hadiin oo kormeeray maxkamadda sare ee gobolka nugaal iyo xarun wasaaradeed faahfaahin rada ka soo baxaysa dad shacab ahaa maanta lagu leeyay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo ka hadla xaaladda ammaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka askari horey dowlad darawal motobajaaj oo maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku riday xukun dil togashaa weerar dhimashihii dhaawac sababa oo ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dowladda maraykanka oo war ka soo saarta duqeyno ay ka fuliyeen duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo dalka dib uguso laabtay kadib shir uga qayb galay magaalada sharmashiiq ee waddanka masar maamulka puntland oo ka hadashay dilkii gabar lagu dhibaatiyey duleedka waa gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka madow madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan oo furay kalfadhiga toddobaad ee golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed abaaradka caalamka warka habeen caawa aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha suudaan oo magacaabay wasiiro cusub taasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka habeene raadiyo hadaado goor u diyaargarooba warkaas wantaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waabanimo isniina talaada soo gelayso taarikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad maqasheen qodobada ugu waaweyn warka habeene raadiyo hadaado warkanaami waxaa soo saara sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suli xasan axmed maxamed ayaa la socodsiin doona cumar axmed raac cumar saxiifo ayaa ii farsamina kusoo dhawada warkii oo dhan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulla hadini ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay maxkamadda sare ee gobolka nugaal iyo wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland ee garowe kormeerka madaxweynaha ayaa waxaa ku wehlinaya mas-uuliin ka tirsan golayaasha maamulka puntland iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada puntland madaxweynaha maamulka puntland ayaa ugu horeyn kormeeray xarunta maxkamadda sare ee gobolka nugaal waxaana madaxweynuhu golaha kor waa golaha kormeeray kor joogtiinta iyo shaqooyinka baaxadda leh ay hayaan howlwaynada maxkamadda sare ee qayida iyo tayeenta golaha garsoorka ee maamulka puntland gudsiimaha agaasimaha xafiiska horufinta iyo waagelinta iyo hidaha dhaqanka madaxtooyada puntland cabdicasiis maxamuud ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha maamulkaasi uu halkaasi kula kulmay shaqaalaha ka shaqeeya maxkamadda sare ee gobolka nugaal sidoo kale madaxweynaha ayaa kormeer shaqo ku tagay wasaaradda maaliyadda ee puntland ee magaalada garowe wuxuuna madaxweynuhu kulan gaara la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda iyagoona ka wada hadlay tageenta iyo kubcinta dakhliga dowladda puntland iyo miisanada ayuu yidhi agaasimaha xafiiska rufinta madaxtooyada maamulka puntland madaxa arrimaha bulshada deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose mukhtaar nuur xaaji ayaa faahfaahin ka bixiyay dad shacab ahaa oo maanta lagu laayay duleedka magaalada muqdisho wuxuu sheegay nuur xujeen dadka la laayay in aheen dad shacab ahaa oo hawl nadaafadeed ka sameynaya ee waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye gaar ahaan dhinaca deegaanka lafoole madaxa arrimaha bulshada deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose la hadla warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in dadka la dilay ay tir ahaan ay gaarayaan ilaa sagaal ruux oo u badnaa haween kuwaas oo xilliga falka uu dhacaya ku guda jiray shaqii halkaasi ay ka wadeen sidoo kale wuxuu sheegay sidoo kale wuxuu sheegay in geesay in dadkaasi kooxo baysan ay u yimaadeen islamarkaana rasaasi xoogan ay ku fureen iyagoo kadib gootaas iskaga baxsaday dad ku sugan deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa aad u hadalhaya dhacdadan maanta lagu dilay dad shacab ahaa oo halwada nadaafadeed ka sameynaya waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye gaar ahaan dhinaca lafoole ee gobolka shabeellaha hoose xildhibaan daare amiin jees oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ahna xubin ka tirsan guddiga ammaanka ee baarlamaanka ayaa ka tacsiyey geeridii xildhibaan cismaan cilmi boqorre oo lagu dilay xaafadda kaaraan ee degmada waa degmada kaaraan ee gobolka banaadir magaalada muqdisho wuxuu sheegay xildhibaan jeesow in cismaan cilmi boqorre uu ahaa xildhibaankii ugu horreeyey oo baarlamaanka tobnaad sida loo soo doortay la dilo islamarkaana ah ninkii ugu da'da weynaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya xildhibaan jeeso ayaa sheegay in xildhibaan kale uu dhaawac soo gaaray uu jira xilliyada qaarna dalalka ay ka dhacaan fala amni darro isagoona xusay in xildhibaano qaar ay jiraan oo khataro kala duwan la kulmay xildhibaan daare amiin jees oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay in labaatanka bisha february ee sanadkii tegay gaari uu lahaa qarax lagu xilay islamarkaana uu ka badbaaday hawlaha naxariistay maalin ka hor ayay markii xildhibaan cismaan cilmi boqorro oo ay ku xubaysan ay ku dileen gudaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir magaalada muqdisho kaasoo maalinka shir ah lagu aasay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dable xooga cabdiqaadir maxamed cali ayaa loo haystay dalka marxuum cabdiraxmaan cadow maxamuud dalkaasoo ka dhacay gudaha degmada mahaday ee gobolka shabeelle hoose lix iyo labaatankii bishii koowaad sanadkii tegay labada kun iyo sideed iyo tobankii marxuum cabdiraxmaan cadow maxamuud ayaa ahaa wada gaari oo u safrayay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe waxauna caan ku ahaa deegaanka gobolkaasi marxuumka ayaa istaagnaa halka lagu talagalay hubinta gadiidka ee meesha laga soo galo degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ammaanka ku sugnoo goobta ayaa hubinaya gaariga iyo laba qof oo kale oo la socday balse nasiib xumo dable xooga cabdiqaadir maxamed cali ayaa soo istaagay meel ka fog oo u jirta taas oo sababtay gaarida marxuumkaasi la dilay isla maalintaas ayay ciidamada ammaanka ku soo wareejiyeen saldhigga booliska degmada dhahoor waa jawhar dable xooga cabdiqaadir maxamed cali oo ahaa idaasanaha dilka marxuumka loo haystay ciidamada ammaanka ayaa ku sug wareejiyey hay-adda dambaarista waxaana sidoo kale hay-adaha ay ku wareejiyeen eedeysanaha dable xooga cabdiqaadir maxamuud cali xafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka laba iyo labaatanka bishii labiyo tobnaad ee sanadkii tegay labada kun iyo sideed iyo tobanka xafiiska ayaa xilligaasi codsaday in la gudbiyo xabsiga dhexe ee absuga ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada ammaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo muddo kadib baaritaankaasi ayay codsadeen in loo mudeeyo dhageystiga eedeysanaha ka dhanka ah dable xooga cabdiqaadir maxamuud cali labiyo tobankii bishii koowaad ee sanadkaani waxaana loo ballamay fadhiga hore ee maxkamadda sagaalka bisha labaad ee sanadkaani korsarayaasha ayaa garowsaday inaysan ku filan dhageystiga dacwadda fadhi qura waxayna xaafiiska xerlaanta amreen in lasoo dhammaystiro caddeymaha waa dembiga loo haysta eedeysanahaasi afar cisho kadib ayaa mar kale loo ballamay fadhiga maxkamadda waxaana ayna xafiiska xerlaynta ciidamada qalabka sida soo bandhigeen qiraalka idaasanaha markhaatiyaal gaariga la saarnaa marxuumka warqadaha caddaynta dhimashada oo lifaaqsan sawirka marxuumka iyo waa qorigii lagu toogtay marxuum cabdiraxmaan cadow maxamuud dhami muumin xuseen cabdulaahi ayaa ku dooday in asnaha uu ku lifay marxuumka maadaama aynaysan jirin sabab qasbanayso inuu toogto muwaadinka marnaba hubinta dowladaha nabadgelyada wuxuuna weydiistay goosarayaasha in la xukumo dil toogasho ah oo lagu filan abaalmarinta ficil uu geystay eedaysanahaani dhanka kale ee qaranka ku doodaya maadaama qiraal uu yahay eedaysanaha in loo fudeeyo oo ay bixiyaan magta marxuumka la dilay goosarayaasha ayaa maalintaasi soo xiray fadhiga maxkamadda waxayna ku dhawaad waa ku dhowaad bil kadib ay maxkamadda go-aan ka soo saareen dhageysiga dacwadda loo haysto dable xooga cabdiqaadir maxamuud cali waxayna maxkamadda ku xukuntay dib togasho ah oo ah qisaasi marxuum cabdiraxmaan mad cadow maxamuud sida uu sheegay warbaahinta gaashaanla sare xasan cali nuurshuuti gudoomiyaha maxkamadda darajaha koowaad ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya xukunsanaha ayaa haysta fursad kale oo ku dalban karo raafaan haddii uusan ku qancin xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in kooxo waysan ay xaafad ka tirsan magaalada beledweyne ay ka geysteen dil iyo dhaawac rag la sheegay inay hubaysnaayeen ay ku hubaysnaayeen bastoolada ayaa waxay xaafadda halwadaa gaar ahaan aggaarka aga sheekh xasan barsane ay ku toogteen askari ka tirsanaa ciidanka milatariga soomaaliya iyo qof shacab ahaa halkaasi mariyay wariye ku sugan beledweyne ayaa wuxuu warbaahinta raadiyo cadaado u sheegay in askari la dilay oo ka tirsanaa ciidanka milatariga soomaaliya waxaana rasaasta la furay ay ku geeriyooday wiil magaciisa lagu sheegay siciid oo u dhalay nin caan ka ah gobolka hiiraan oo lagu magacaabo xaaji qurow kaas oo horay beledweyne loogu dilay sidoo kale rasaasta oo rasaastaas lagu dilay askariga ayaa qof shacab ah ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacanta haween shaaha ku iibinaya goobta falkau ka dhacay waxaana lagu sawramayaa in dadka dilkaasi ka dambeeyey halkaasi isaga baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska beledweyne ayaa goor dambe waxay gaareen halka dhibku ka dhaca iyagoona haatan howlgallo halkaasi ka samaynaya taliska ciidanka mareykanka ee loo yaqaano africom ayaa sheegay in labaatan iyo afartan bishan duqeyn ka dhanaa dagolamayaasha al-shabaab ay ka fuliyeen saddex iyo labaatan meel meel u jirta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan africom ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay shoddan iyo shan ka mid ah dagolamayaasha al-shabaab iyadoona wax khasaare ah aysan ka soo garan dad shacaba mareykanka ayaa waxay sheegeen in weerarkaasi lala eeleeya koox ka tirsan al-shabaab oo ka tirsan xilli ay iskaga gudbiyeen laba deegaan oo baadiyo ah oo ku yaala gobolka hiiraan weerarkaas waxa uu hortegay halisku wajahnada saaxiibadeenna iyo shacabka soomaaliyeed ka hor inta al-shabaab aysan awood u yeelan inay si abaabulan ayaa lagu jeeday warka ka soo baxay mareykanka waxaan sii wadi doonaa inaan taageerno saaxiibadeena soomaaliya gaar ahaan howlgalladoona ayna sii wadi doonaan inaan al-shabaab ka sifeyno gudaha dalka soomaaliya mareykanka ayaa sanadkan labada kun iyo sagaal tobanka waxa ay kordhiyeen weerarada lala beegsanayo xarumaha al-shabaab waxaana duqeyntii ugu dambeysay ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeella hoose iyo hiiraana madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa dalka dib uusoo laabtay kadib markii uu ka qayb galay shir ka dhacay magaalada sharmashiikh ee caasimada waa ku taala dalkaasi masar shirka madaxeedka dalalka jaamacadda carabta iyo midga yurub ee sanadkan waxaa lagu lafoguray arrimaha ay wadaagaan labada dhinac iyo xalifiyadda dhibaatooyinka tahriibka xasiloon darrada iyo isbeddelka cimilada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo shirkaasi khudbad ka jeedinayay ayaa bugwaadiyey qasuumda shirka isagoona xusay in iskaashiga dalalka carabta iyo sidoo kale midga yurub ay muhiim u yahay xalinta caqabadaha horyaala labada dhinac oo u baahan wada shaqan iyo iskaashi meer dhala madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa intuu halkaas uu ka soo ambabixiyay magaalada sharmashiikh ee waddanka masar wuxuu saaka la kulmay ra-isul wasaaraha dalka denmark lokan atechin iyadoo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sida denmark u malgashan lahayd soomaaliya sarena ugu qaadi lahayd taageerada ay siiso dowladda federaalka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale intuu ku sugnaa magaalada sharmashiikh ee waddanka masar halkaas uga qayb galay shirar madaxeedka ay yeelanayaan waddamada carabta iyo midowda yurub waxauu shardicodyo la yeeshay madaxda dalalka ciraaq talyaaniga faransiiska isagoona ka wada hadlay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka garab istaagaan dib u dhiska ciidamada qalabka sida sida deelada ay dowladda ugu jirto dayn cafinta lagu leeyahay soomaaliya warka habeene raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan efmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka koonfur galbeed ka furay kalfadhi toddobaad ee golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta isniina waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka nugaal uu ka furay kalfadhiga toddobaad ee golaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed sidoo kale kulankaasi waxa uu sugnaa inta badan xildhibaanada koonfur galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi cabdiqaadir shariif sheekh quna maye iyadoo ay khudbad uu ka jeediyey madaxweynaha koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif shuuqana maye ayaa kulanka maanta ee baarlamaanka ka sheegay in maalinka arbacada ah ee soo socota la horgey doono golaha wasiirada cusub ee koonfur galbeed si ay u ansixiyaan ama u diidaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa dhankiisa waxa uu xildhibaanada ka codsaday inay ansixiyeen golaha wasiirada cusub oo dhowaan oo magacaabay si howlaha kale ee maamulkaasi ay u sii wadaan warka habeen raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan goorre waxaad dhegeysan doontaan akhbaarka caalamka iminkase
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markaan akhbaarka caalamka madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir uu xilkii wasiirka maaliyadda cusub ee dalkaas u magacaabay mustafa yuusuf kaas oo isbedel oo bedeli doona muctasim muuse oo isaga laba maalin gudaheeda ku waayey xilka ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda ee waddankaasi hadal ka soo baxay madaxtooyda dalkaasi ayaa lagu sheegay magacaabistaasi sabdil lasoo dhaafay ayay ahayd markii madaxweyne cumar xasan al bashiir uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka iyo ra-iisul wasaaraha cusub si ay u maareeyaan maqshaqada dadbaxyada la siyaasadeeyey ee waddankaasi ka socda cawad maxamuud axmed ibnu coof oo ah wasiir difaaca suudaan ayaa waxaa loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalkaasi iyadoo xilka ra-iisul wasaaraha cusubna dalkaasi loo magacaabay gudoomiyaha gobolka jasiirada maxamed daahir awaale isagoona u muuqda nin xilkaasi kala wareegi doona madaxweynaha waddankaasi cumar xasan al bashiira madaxweynaha cumar xasan al bashiir oo ah toddobaatan iyo shan san jir waxaa soo wajahayso dibadbaxyadii ugu ballaaranaa tan iyo markii talada dalkaasi la wareegay sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii wuxuuna madaxweynaha jimcihii ugu horreeya kala diray dowladda dhexe iyo guddiga dowlad goboleedyada wuxuuna dalka ka soo rogay xukun deg deg ah oo socon doona muddo hal sano madaxweynaha cumar xasan al bashiir wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay inay xildhibaanada baarlamaanka joojiyaan isbedelka lagu samaynayo dastuurka si ay uga fursad ugu noqoto in mar kale uu isku soo taago doorashada madaxtinimo ee marka uu dhammaato xilli howleedka sanadka soo socda ee labada kun iyo labaatanka guud ahaan iyo gabaama dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabanaya warka habeen si toos idinkaga man raadiyo cadaada waxaa soo saaray warkeena sharma ka suulay cumar axmed ibraahim ayaa ii farsameynayay tan intaan warkana warka haydub kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu